in ka badan shan iyo toban arday oo dhammaysay barashada qur-aanka kariimka islamarkaana ka aflexday madarasada imaamu suyuudhi ayaa munaasabad qaran jimineed loogu qabtay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan munaasabadda ardayda ku qaran jiminayeen ayaa waxaa ka qeyb galay maamulka madarasada culamo udiin macalimiin waalidiinta ardayda qaran jibisay iyo marti sharaf kale maxamed cabdulaahi maxamed maamulaha madarasada imaamu suyuudhi ayaa waalidiinta ardayda qaran jibisay ugu mahad celiyey doorka ay ka qaateen waxbarashada ardayda
si gaara waxaan ugu mahad celinayaa waalidiintii soo sabray oo wax badan ayagu insha allahu tacaala kusoo dhabar adeygay si ay u horumariyaan caruurtooda wakhti badan kusoo bixiyey sidoo kale waxaan si gaara ugu mahad celinayaa dolaabtii ayaga naftooduna soo sabray oo wakhti badan soo bixiyey kalamo badan bixiyey alxamdulilahi kulayl badan qorxadda kulul ee soo socday waxaan leenaha marka insha allahu tacaala qof walba wixii uu geystay ilaahay ka abaalmariyo wixii dhimanna ilaahay subxaana watacaala waxaan ka rajaynaynaa ilaahay inuu noo tifatiro waxa weeyaan wax hadda aan anagu aan sheeganayno oo hadda aan leenahay intaasaan qabanay intaasaan tarnay ma jirto leanna waxaa weeyaan mar haddii ilaahay subxaana watacaala adiga waxtarkaada u daalacanayo
qaar ka mid ah xubnaha ka qayb galay munaasabadda ayaa bogaadin iyo hambaryo u diray ardayda qaranjibisay maadaama lagu dhiiri gelinayo oo lagu farax gelinayo arday wakhti dheer juhdi soo bixiyey oo qur-aanka kariimka ibtidaa'i kasoo bilaabay isigoo laa yaqra walaa yaktuba kasoo bilaabay haddana bifadlilaahi ilaahay uu taysiiriyay inay taam yeelaan in lagu dhiiri geliyo maadaama loo xafladaynayo xafladana waxawaa meel la xaadiro mid ugu fadli badan way maadaama qur-aankii ilaahay makaan lagu khatimay oo mataqaanaa waqti dheer lasoo waday aan kasoo qayb galnay marka waxaan leeyahay waalidiintaas intaas waqtigaas soo bixiyey iyo macalimiinta waqtigaas soo bixiyey iyo ardadaas waxaan leeyahay jasaakumullahu khayran waxaad kusoo jirteen khidmo oo diini ah oo ilaahay loogu dhowaanayo oo diinta ilaahay lagu koryeelayo ilaahay ka jaaziyo gacanta afaraad waa khayra umma ummaddan maanta joogto tii ugu khayrka badneed ayaa haddana loo dhiiba lagu aaminay afartaas gacmood ayuu qur-aanku isku maray oo afartaas adduunyada ugu sharafta badan ugu wanaagga badan ka dhexeeya isku soo dhiidhiiban ummadda markii lagu ammaanaya ilah wuxuu yidhi in aladiina yatluuna kitaab allahi wa aqaamu salaah wa anfaquu mima razaqnahum sira wacalaaniya yarjuuna tijaarata lan tabuura kuwa kitaabka ilaahay akhriya salaadana la yimaado waxa aan siinayn wax ka bixiyo tijaarata lantabuur waxay leeyihiin ganacsi aan dhammaanin iska socdo weligiisa aliis inaan farxadda la qaybsanno oo keliya ayaa u soo istaagay oon idhaahdo hambal iyo hambalna aan idhaahdo ardadu maantay way faraxsan yihiin waa qalinjibiyaasha oo maxaa yeelay in badan ayaa soo socoteen sooma waa badan ayaa soo kallahayseen habiin badan ayaa soo dhafrayseen maantay maadaama la yiray waad qalinjibisay waa farxaddaadii macallimiintii intaa kugu soo dadaalaysna ayaguna way faraxsan yihiin waalidkii intaasna kusoo daba jooga isaguna wuu faraxsan yahay saddexdaa farxaddooda ayaa aniguna afar ka noqonaynaa farxaddiina markaa waa farxaddiidinku farxadsantiin waa annaga farxaddaynii waxaan idleynahay waxaad barateen wax nacfi leh oo waxa weeye adduun iyo aakharaba ida anfaca allah ka dhigaan yaalaynaa biidnillaahi tabaaraka wa tacaala madarasada imaamu suyuudhi ayaa ka mid ah madaariista lagu barto diinta ee ku yaala magaalada beledweyne islamarkaana door muhiim ah ka qaato waxbarashada diiniga ah ee caruurta ku nool magaalada